waa hagaaga dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim idinkala baxo
kusoo dhowaada mar kale barnaamijkii xiisaalaha ee hambalyada iyo heesaha ibraahinow barnaamijka hambalyada iyo heesaha maanta waxa uu guda galay bil rabadaan uu guda galay oo bisha soo socota oo dhan waa bishii rabadaanta haddii aan la idmo oo dhegeystayaashu ay waajibaadka bisha barakeyshada rabadaan ay gudanayaan marka waxbaan kasoo dhaweyneynaa bisha rabadaanna sooma ramadaaney ramadaaney lagu reeyo looriyaaramadaaney soo dhawow ayaan leenahay aad iyo aad waa tahay warqadda ugu horreysa haddaan soo qabtana waxa ay ka timid waxaa halkan tahaniyad aroos uga daraynaa baa layiri arooska saadeqa urudoox cali gaas iyo marwadiisa baa layiri siciido yuusuf ciid oo arooskoodu ka dhacay dalka maraykanka gaar ahaan baa layiri gobolka ohaayo annaga oo kale ah baa layiri dadka diray waxay kale yihiin hooyo faadumo rafle gurxan hooyo aamine cismaan gurxan iyo ilmaheeda iyo odaygeeda qaali rafle gurxan iyo ilmaheeda iyo odaygeeda dhammaan reer gurxan fardowse yuusuf ciid iyo sidoo kale deeqa yuusuf ciid iyo xaawo yuusuf ciid iyo shamse yuusuf ciid shukri yuusuf ciid iyo dhammaan reer yuusuf ciid oo aan halkan lagu soo koobi karin baa layiri iyo sidoo kale cali ciid iyo siciid ciid iyo cabdideeq ciid iyo farxaan ciid iyo deeqo ciid iyo baarliin ciid iyo yaasmiin daahir ciid iyo odageeda iyo caruurteeda iyo falastiin cabdulaahi xaashi waa asxaab fara badan iyo sidoo kale siciido dhega badan hodan yuusuf iyo loodar qayloweyne iyo ugu dambeyntiisa hare qayloweyne iyo dhammaan asxaabta iyo ehelka waxaan taanid aroos halkaan uga daraynaa baa layiri caruuska iyo caruusada boqorka iyo boqoradda saadiq urdoox caligaas iyo marwadiisa siciido yuusuf ciid waxaan leenahay bay yidhaahdeen gabar iyo caano wiil iyo caano anaguna waxaan leenahay aamiin aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe maxamed xaashi maxamuud iyo hooyo maryan xasan gaas iyo maxamed aadan xaashi iyo ister maxamed xaashi iyo salaad aadan xaashi iyo imaan xasan gaas iyo farxiye maxamed xaashi iyo xasan axmed xaashi waxa ay kala joogaan kenya soomaaliya iyo maraykanka waxayna hambalyinika ah jecel yihiin inay u diraan cabdikaafi siciid aadan iyo ubax maxamed xaashi waxaana nikaaxaasi uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna leeyihiin guul keyr qaba ayaan eebeda kaga baraynaa aamiin aamiin warqadana waa warqad tahniyad meher ah waxaana dadka diraya ka mid ah maxamed ogaas xirsi ogaas maxamed ogaas cumar mahad aadan wadeeco alle buu ku magac dheeryahay iyo cabdifataax sheekh daahir xasan sheekh aadan baarliin ogaas cumar iyo sayruuq mahad aadan iyo sahro ogaas cumar iyo maxamuud mahad aadan sheekh faarax sheekh cabdi iyo raxmo mahad aadan waxaa kaloo warqadda ku jira xabiibo ogaas cumar iyo xabiibo aadan guluf iyo nabadoon fanax barre warsame dhammaan dadkaasi oo dhan aan soo sheegay waxay tahniyad meheer halkan uga dirayaan cabdikariin ogaas cumar iyo nasro bicir aadan oo ku magac dheer wadeeco allah oo uu meherkoodu ka dhacay magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka saddex iyo labaatankii bishan juun sanadkan laba kun afariyo tobanka waxaan allaha weyn idinkaga baraynaa bay yidhaahdeen kuwii kale hela wiil iyo caano gabar iyo caano anaguna waxaanu leenahay aamiin bal ibraahino heesta ugu horreysay barnaamijkan haddaad soo qabato casha waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa ramadaanay ramadaanay codkii macaana ee fanaanada waa khadiijo fooday
ruuxii sooma kiyo raalliya baa layidhi ibraahino ruuxii sooma kiyo raalliya adigoo raalliya haddaad soonto ilaahay xaggiisa wax badan baad ka diyaarsatay adoo raalliyana aad afurto adoo raalliyana aad afurto maxaa ku afurta aan maqli jira wax badanoo barakale haye marka afurkaabo iska noocyo badane dad waxay ku afuraan baaqul yaroo maraqa iyo xabad muufa'a iyo cad hiliba qaar waxay ku afuraan sambuus sambuusi burgaraaf soo geli bejiyi soo geli macshar soo geli mashmash waa noocyo badan dad baa ayagana maaragtay wax yaroo mashaaliya intay iska cabaan koob shaah iyo ama kafee ku dhufta hore u socda marka waxaa leenahay caloosha loo naxariisto marka qof iyo wixii ilaahay siiye waa tahay waa tahay ramadaan kariim ramadaan wanaagsan ramadaan barakaysanayaan dhegeystayaasha meel kastoo naga maqla anu rajaynayna dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray wariyaasha kale ah liibaan axmed xuseen iyo oo bashiir cabdulaahi cusmaan iyo cabdulaahi cusmaan macalin iyo cabdulaahi daleel maxamed iyo cabdi cusmaan cabdi iyo axmed diri nuur iyo xuseen xasan dhaqane waa wariyaheena beledweyne iyo malaa'iko macalin shiiraar iyo caashe cabdi macalin iyo waxay idhahdeen aanise cabdi macalin iyo zahra cabdulaahi iyo deeqo daleel maxamed iyo xaliimo macalin xasan dhammaan reer sharaawe iyo reer cusmaan macalin nuur waxaana ay taaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan iyo heestanba waxay yidhaahdeen arooskii aroosada weriye yuusuf cabdi aadan iyo iqra cusmaan macalin nuur oo arooskooda uu ka dhacay beledweyne waxaana ay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiinana gurinaga guurna uu ka yaal aamin ayaan leenaha anaguna aniguna amiin ayaan raacinaya warqadan waa waraaqa aad u dheer hase ahaatee maadaama aan hergebsana ibraahim oo sidaad markhaatiga ka tahay dhegeystayaashna codkayga ka garan karaan waxaan jeclaha inaan soo koobo asxaabtu aad bay u fara badan tahay waxaa ugu horeeya aabe cabdisalaan xirsi diiriye iyo hooye fawsiye maxamed askar iyo caruurtooda oo kale ah baa layiri cawaale aadan xirsi sucaad cabdisalaan xirsi canab cabdisalaan xirsi ayaan cabdisalaan xirsi khatra cabdisalaan xirsi waa dhammaan ilmo cabdisalaan xirsi naciima ku jirta maxamed a ku jira maxamuud mustafe ismaaciil xuseen xasan khaalid dhammaantood waa ilmo cabdisalaan xirsi waa tahay sida loo soo qoraabiyo ogolaanaysa inaan warqadda u dhammaystiro aad bay nasiib badan yihiin waxaa sidoo kale ku jira baashe xirsi diiriye iyo caruurtiisa oo kale ah baa layiri axmed baashe xirsi markaana waa dhammaan ilmo baashe xirsi waxaa ku jirta xamdi hodan nuura hibaaq maxamed mubaarak iyo waxaa la yiri khadan iyo sidoo kale yaan ka tegin afartan qof ee kale ah adeero baa la yiri carab xirsi diiriye iyo adeero aadan xirsi diiriye iyo sidoo kale adeero maxamuud xirsi diiriye dhammaantood waxay hambaliyo meher u dirayaan baa la yiri boqorka axmed cabdisalaan xirsi diiriye iyo marwadiisa baa la yiri shukri maxamuud xuseen oo meherkooda ka dhacay magaalada hargeysa maalintii jimcaha taariikhduna ay ahayd laba iyo labaatankii bishan aynu ku jirno juun waxay leeyihiin ilaahay ha ka dhigo arooskiina midkii aad u aydaan waa meherkaasi ubad khayr qaban aad ku kala heshaan aqalgalka waaran oo ku xigo dhinacii heesaha caashahay waataa ibraahimow heesaha waa isku jiraan waa saad sheegaysay iyagaa noocyo badan toddobaadkan waa heestaan ku dhegdeeduu yahay dhakhtar dhakhtar hee dhakhtar ba isku keen qoray
jacaylkii masharoobay wuxuu noqday iyo waa prescriptionkii dhakhtar baa qoray vitamina bido dishayo ha marka waxaa la ogyahay dhakhtarka wixii uu qoro in lagu qasban yahay oo leeyahay malaha waati aad ku dawoobeysay ilahay baa dawadahay laakiin kolley isagaa kaa yaqaana marka dhakhtar waa sukan qor uu leeyahay fanaankan uu ku doodaya codkii macaanaha ee maxamed cali burci
hadduu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wa midigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare hadduu dhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuubtahay anna cudurkanigu dhacay wa midigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunteen maladhayahaygaay way calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee maladhayahaygaay calaf lagama dhuntee kitaabay sukeen dhiigay dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaan dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid dakhtar bay sukeen qoray adna weheli madhaadaanid adna weheli madhaadaanid sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo lafaha'i waa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara may dhananka geliyo sida dhaydaacana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine dhuuxiyo lafahay waa wax dhiiga kaa jaqa caafimaadka kaa jara maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendhigay dakhtar bay sukiin qoray aadna weli madhaadanid dakhtar bay sukiin qoray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid dakhtar bay sukiin qoray aadna weli madhaadanid dakhtar bay sukiin qoray aadna weli madhaadanid aadna weli madhaadanid
maladhaayahaygaay haye haye waxaa calaf lagama dhuuntee dhakhtar bay sukeen qoray waaba cajiib adna weliba ma dhaadanid ibraahimow heestan waxaan ka helay siday u degan tahay erayada ugu waa sii fadhiyaan jeejeesanaysaa yaa heestu heestu aad bay isoo jiidatay Saas malaha waa.
malaha dhega soo jeedaan ku dhegeysta malaynaya Heest- heest- Waaye, heesta weligeyna waan maqli jir laakiin maanta si gaar ay gashay dad badanay soo jiidanaysaa oo iska dhaaf Ay, ay, ay, waa tahay waa tahay intaas balaan ku dhaafno codka macaan fanaanka maxamed cali burci waa tahay maxamed cali burciyo heestaasi dhakhtar bay isku keen qoreen intaas ku dhaafne dhinacii waraaqaha ibraahino mar kale haddaan soo qabto dhinacigan ku bilaabay waxay ka timid aabe xayir qaasim cabdi iyo hooyo faadimo gurxan cabdi iyo faysal xayir qaasin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiraxmaan maxamed qaasim hiiliye iyo sidoo kale hooyo cabdiye maxamed xaashi waxay kala joogaan jigjiga doolow bay baa layiri iyo doolow addo iyo adis ababa diridhabe iyo degmada baa la yiri bohol garas waxaanay hambalyo aroos u dirayaan mudane xaaji nuur xayir qaasim iyo marow baa la yiri luul xaaji oo arooskoodu ka dhacay magaalada jigjiga ee waddanka etoobiya waxay leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray awowe cabdi xasan orey iyo qoyskiisa iyo ayeeyo caasho salaad dhuxlow iyo caruurteeda iyo ayeeyo xaliimo cali kaar cabdi iyo adeer axmed maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo adeer cilmi maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo adeer cabdi maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo eeda xaawo maxamuud maalin iyo qoyskeeda iyo eedo faadumo maxamuud maalin iyo qoyskeeda iyo eedo caasho maxamuud maalin iyo qoyskeeda iyo eedo xaadsan maxamuud maalin iyo qoyskeeda iyo eedo nasro maxamuud maalin iyo qoyskeeda waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan maxamed cabdulaahi xasan iyo ismahaan cabdulaahi maxamuud maalin ismahaan degan oo aqalgalkood uu ka dhaca bay yidhahdeen dalka isweden maalintii sabtidii bishan juun ay ahayd shan iyo tobanka waxaana ay leeyihiin waxaan aqalgalkiina ee beed kaga baraynaa inaad kala kulantaan owlaad kheyr qabta iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay aniguna aaminayaan raacinay warqadana waa wa- warqad tahniyada waxay ka timid aabbaha gabadha baa layidhi cabdulaahi maxamuud maalin juun waa tahay waaba lagu soo bilaabay iyo sidoo kale hooyada gabadha marka waa gabadha iyo wiilka kolleyba ama caruurta u dhasheen ama kolleyba isguursaday iyo sidoo kale baa layidhi hooyada gabadha ruqyo axmed qaasim waa farayay sidoo kale waxay yidhahdeen waxaa hambalyo diraya awoowe cabdi qube axmed qaasim iyo ayeeyo cawral cabdulle iyo abti daahir axmed qaasim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale habaryaro maymuun axmed qaasim iyo ugu dambeyntii baa la yidri abaaye leylo xiirey axmed qaasim dhammaan reer axmed qaasim farey oo meelo kala duwan jooga baa la yidhi waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan maxamed cabdulaahi xasan iyo boqoradda ismahaan cabdulaahi maxamuud maalin ismahaan dega bay ku bagac dheertaa qalgalkooda waxa uu ka dhacay waddankaas welan waxay leeyihiin isku waara weli caana gabar iyo caana loogu duceeya aamiin dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray suldaan mukhtaar axmed basi iyo bashiir ow axmed iyo xaaskiisa xaliimo shariif iyo najiib shariif maxamed iyo xaaskiisa trig ismaaciil iyo waxay yidhaahdeen shabcaan shariif axmed iyo cabdikhaaliq shariif axmed iyo xaaskiisa iyo jawhar bulbul iyo kaafi ow cabdi iyo jamaal yuusuf iyo shariif haykel shariif cabdi saciid iyo faaduma ow axmed iyo igraan ow aadan dhammaan khiyaartaas waxay kala joogaan bay yidhahdeen yurub maraykanka iyo afrika waxayna hambalyihii bogaadan u dirayaan boqorka iyo boqoradda waa cabdimaalig shariif axmed iyo saare xasan baaruud oo aqalgalkoodu uu ka dhacay jigjiga waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waarah ee banahida kala siiyo ubadqeyr qaba aamiin ayaan leenahay waa tahay haatanna doontii caashaqa diyaarno ah haddabaal waa aqaana dushayda sokor badda hala galo miya marka sidaas laysugu booteynayo ibraahim macnaheeduma waxay tahay haddii lacalla aada doonta ka dhacdo anaa dabaalanayo oo duudka kugu qaadayo kugu soo qaadayo berriga ku keenayo ma sidaas ah?
duuliba xabadeed lagu horyimaadana ilahaa qabnaa yaa khatartaas geli kara kaas lama bareeri karo waa ilaah aan qabnaa waa tahay doontii caashaqa ayaa ka wada luqeeya awees khamiis mabuuti iyo fanaanada aamin camaari salaam doontii caashiqaa noo diyaara dabaal la waaqaanahay dushayda soo kor waa ka dhacday hala dabaasho hadna waxaa tiri maxmed hadduu yimaadana ilaaha la qabaa waa adiga iyo dushii asaarada iyo doontii aad kusoo degteenba allow namooti waay waa tahay dhinacii waraaqaha mar kale aan u leexane warqadan waxay ka timid hambalyo dhalasho baa layidhi waxaa tahaniyad dhalasho halkan ka daraya baa layidhi dadka kale ah hooyo sureer maxamed jaamac iyo adeer cabdi shire maxamuud iyo maxamed xaaji cabdi shire iyo shaafici xaaji cabdi shire iyo dhammaan reer xaaji cabdi shire iyo sidoo kale baa layidhi cabdifataax xaaji cabdi shire waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan baa layidhi liibaan xaaji cabdi shire iyo sahro xasan leystaan baa layidhi oo wiil ugu dhashay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduuda labadii bishan aynu ku jirna juun waa hore waxaa wiilkaasi yar aan leenaha bay yidhahdeen soo barbaara noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray aabe xaaji faarax dirir cabdalle iyo hooyo aamine maxamed macalin iyo hooyo faadumo ismaaciil cabdi iyo hooyo firduus jaamac cabdalle iyo caruurteeda iyo cabdirashiid xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa iyo axmed xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamed xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo cabdicasiis xaaji faarax dirir iyo xaaskiisa caruurtiisa iyo cabdiqani xaaji faarax dirir xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamuud xaaji faarax dirir iyo cabdiweli xaaji faarax dirir iyo sabaad xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo cibaado xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo faaiza xaaji faarax dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo khatra xaaji faarax dirir iyo saygaday caruurtooda iyo farxiye xaaji faarax dirir iyo samiire xaaji faarax dirir iyo saygaday caruurtooda iyo adeer cabdixaafi dirir cabdalla dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin inay taaniyad iyo heestaba ay hawada u mariyaan ifraax cabdiraxmaan jaamac iyo waxa ay yidhaahdeen cabdirasaaq xaaji faarax dirir oo meherkooda uu ka dhacay buuhoodle waxaana ay leeyihiin meherkiina guur qarqabanoo idin horseeda ayaan eebeda kaga tuugayna aamin ayaan leenahay aniguna aamiinaan raacinaya warqadanna waxa ay naga timid hooyo xabiibaho maxamed xirsi iyo hooye zahro maxamed xirsi iyo cabdulqaadir nuur xuseen maax iyo maxamed cismaan new york iyo xuseen cismaan saxnuuni iyo cabaas cabdulaahi cumar iyo sidoo kale cabdiqani diiriye yuusuf iyo cabdiraxmaan maxamed cali iyo axmed cabdulle hiraabe iyo nuur cabdulle hiraabe iyo naadiye cismaan axmed iyo liibaan cismaan iyo mustafa aadan seeraar waxay dhammaan dadkani tahniyad aroos hawada marnayaan baa layidhi caruuska iyo caruusada kale ah cabdirasaaq cabdulle hiraabe iyo leyle cismaan axmed oo ku aqalgalay magaalada hargeysa gaar ahaan baa layidhi xaafadda haf london labayo tobankii bishan waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo wiilii caano gabrii caanana waa loogu diciya aniguna waxaan leenahay aamiin dhambaal qurux badan waxau naga soo gaaray adeero cali maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo waxay yidhahdeen maxamed maxamuud maalin iyo qoyskiisa cabdinaasir maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo waxa ay yidhaahdeen bereye maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo cabdimahad maxamuud maalin iyo cabdixaafid maxamuud maalin iyo qoyskiisa iyo cabdulqaadir maxamuud maalin ilka case iyo qoyskiisa iyo dhammaanba reer maalin juun iyo waxay yidhahdeen dhammaan reer qaasin farey waxaana ay jecel yihiin iyaga oo kala jooga meelo kala duwan inay taaniyad ay u diraan maxamed cabdulaahi xasan iyo ismahaan cabdulaahi maxamuud maalin ismahaan degan oo ku aqalgalay dalka sweden oo ay leeyihiin aqalgalkiina eebbaheedan kala siiyo
aqoonkiisu banayo
sooma ramadaanka cashooy bisha barakeysan ee ramadaan sanadkiiba hal mar ayay soo martaa ummadaha muslimka oo dunida guudkiisa ku nool waa tan hibo ay leedahay waa bishaan sugaynay samhariire naarti naga salaamad yeeshee sooma ramadaanta waa fursad uu ilaahay ugu roonaaday muslimiinta marka muslimiinta dunida dacladeeda ku nool dhammaan waxaan leenahay ramadaan alkariim waxaana heestaasi aan kusoo dhaweynaynaa bisha barakeysan ee ramadaan waa taha warqada ugu dambeysa dhinacii gabagabadaan soo gaarnay ee dhinacayga ugu dambeysa haddaan soo qabto ibraahim waxay ka timid hooyo xaali cumar cilmi iyo abe maxamed cabdulaahi xasan iyo hooyo cibaado cabdulle barre iyo abe xasan waa abe xaashi cabdille balyiri iyo maamo zaynab xasan daahir iyo caruurteeda idil maxamed cabdulaahi iyo saygeeda xuseen saxnuuni iyo wiilkooda maxamed amiin dhammaantood waxa ay kala joogaan hong kong masar kenya iyo soomaaliya waxaanay tahniyad u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baalyiri daahir xaashi cabdille iyo nasro maxamed cabdulaahi oo meherkoodu iyo aqalgalkoodubu ka dhacay hong kong taarikhdu markay ahayd labaiyo tobankii bishan waxay leeyihiin isku waara dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray farxaan qaasim cali iyo waxay yidhahdeen nimcaan dayib cabdi iyo fu'aad cabdirashiid aadan iyo cabdiraxmaan axmed cabdi iyo hoodo ismaaciil cali iyo nimco baashi cusmaan iyo ifraax cali yuusuf iyo deeqe yuusuf cige iyo hoodo maxamed jaamac iyo farduus haaruun cabdikariin iyo sabaad cali abbas waxaana ay hambalyo jeclin inay gaarsiiyaan arooska cabdulaahi abshir axmed iyo waxay yidhaahdeen hibo xuseen koosaar oo dhowaan isguursaday waxaan filaynaa inayna dhegeysanayaan waxay leeyihiin kala kulma arooskeena guur qeyr qaba eebanaheeda kala siiyo gabar iyo caan wiil iyo caan annaguna aamiin ayaanu raacinaynaa ibraahim oo bal heesta ugu dambaysa noo soo qabo waxaan dhegeystayaashaena u soo qabanaynaa caasho heesta tusmo waxaa ku luqeynaya fanaanka cawaale aadan
waa tahay iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee galabta intaan toddobaadka dambe aan barnaamijkanu kale ku kulmi doono waa caashe ibraahim caashe cuud